بسم الله الحمد لله ثناء لله ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين رب علمنا منه ما جهلنا وذكرنا منه ما نسينا درسي نوح قبل أغنيا آية boqol toban iyo toddoba min suurati alacraaf qaala tacaala wa awxaynaa ilaa muusaa an alqa casaak faidaa hiya talqafu maa ya'fikuun fawaqaca alxaqu wabadala maa kaanuu yacmaluun waxaa inoo soo socotay qisadii laynoo ka soo qisoonayey nabiyullaahi muusa calayhi asalaam iyo wixii dhex maray fircoon gaalkii weynaa iyo markii la soo ururiyey kuwii saxarada ahaa ay nebiyullaahi muuse ku yidhaahdeen imaa an tulqiya wa imaa an nakuuna naxnu lmulqiin muusew inaa adigu tuudhid wixii aad tuuraysid oo aad gacanta ku haysid iyo inaa annagu tuurno waxaanu gacnaha ku hayno oo ulihii iyo xargihii iyo wixii ay wateena deedna uu ku yidhi idinku tuura waxaad tuuraysaan ilaahay wuxuu yidhi falammaa alqow saxaruu cayunannaasi darsigeenna hore waxay sixireen oo indhasarcaad ku rideen dadkii indhahoodii waxaa nebi muuse loo moodsiiyey yuqayalu ilayhi min sixrihim annahaa tascaa waxa ay tuureen inay wada ordayaan oo wada soconayaan oo wada dhaqdhaqaaqayaan sixirku wax liitaba ha ahaadee ilaahay wuxuu yidhi wastarhabuuhum dadkii waa argagaxgeliyeen way bajiyeen irhaab bay ku rideen wa jaa-uu bisixrin cadiim waxay la yimaadeen sixirku isagoo baatila laakiin nooca ay la yimaadeen oo isticmaaleen oo soo urursheen ilaahay wuxuu ku tilmaamay bisixrin cadiim sixir weyn inuu ahaa oo balaayo ah halkaa markay marayso oo iyagu intay wixii tuureen wixii dhulkii dushiisii wada dhaqdhaqaaqeen oo xaggii nebi muuse wixii usoo dhaqaaqayaan oo abeesooyin iyo masas iyo balaayo yihiin tiradii ka batay ilaahay wuxuu yidhi waa waxaynaa waxaan u waxyoon ilaa muusa nabiyullaahi muuse an alqi tuur adiguna casaaka ushaada tuur nebi muuse ulbuu wataa waxaa amar lagu siiyey ama loo waxyooday nabi muuse u ushaada adiguna rid awal baana lagu soo tababaray inuusan isagu ka baqino markii hore inuu inta tuuro misna soo qabto ushii caadiga ha noqoto sidaas awal baa lagu soo tababaray marka ushii tuuray baalqahabaa meesha kugu jir dhawow tuurayoo fa idaa hiya waaba iyadoo ushii xasaa musaadi talqafu halgurubsanaysa ama halqabsiyaysanaysa halqabsi faidaa hiya waaba iyadoo talqafu gurubsanaysa maa ya'fikuuna wixii ay iftiroodeen wax allaale waxay iyagu tuureen oo tirada badnaa oo aad intaasoo kumanaan iyo balaayo ahaa oo wada dhaqdhaqaaqayada ulihii iyo xargihii dhaqdhaqaaqay oo bahallada noqday ushii baa gurubsanaysa halgurubsi xadba xabadii afka dalq ka siinaysaa waxa wey talqafudu waxa weeyaan xabad xabad talqafu halqabsi baa la yidhahda hadba hal bay qabsanaysaa talqafu halgurubsi weeyaan markaasi intay afka kala qaado ushii nebi muuse bay mirmir xabad xabad waaxid bacda waaxid bay usoo halgurubsanaysaa waa liqaysaa waa liqaysaa intaasoo kun shan iyo labaatan kun intaasoo balaayaha ay soo diyaariyeen oo de awal baa meel kasta la iskaga keena oo aayadii hore aan kusoo marnay saaxibiintii iyo balaayadii wixii bay saa u gurubsanaysa markay gurubsato tabtalic bisurca deg deg bay inta ku liqdo bay waxa weeye dhag dhag dhag dhag saas u qabqabanaysaa wixii meesha wada yaacayo tirada badnaa sidii magnetka bay xabad xabad saa u qabqabanaysa talqafu maa yaafikuun waxa weeyaan shay ka mida xargahaas iyo ulahaas iyo qoryihii ay wateen ma jiro ilaa way waxa weeyaan waa afgelis bay ka dhiganaysa waa dalamsanaysa faidaa hiya talqafu maa yafikuun qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi fawaqaca waxaa dhacay oo sugnaaday oo daahiray intaasu macnay leedahay fawaqaca ay dahara fawaqaca ay habata fawaqaca alxaqu xaqiibaa sugnaaday xaqiibaa daahiray wabadala waxaa buray maabaa buray kaanuu ay ahaayeen saaxiriintu yacmaluuna kuwa soo camalfalay waxaa buray wabadala waxaa buray maabaa buray kaanuu ay ahaayeen yacmaluuna kuwa soo camalfalay soo shaqeeya waxay soo diyaarsadeen oo haddee fircoon ay lahaayeen xoolo badan baan kaa rabnaa markaan muuse ka guulaysanno oo isna uu yidhi xoolahana waa insiinayaa waa in muqarabiintana waaba ku jidhaan wixii ay rabeen inay kaga hortagaan nebi muuse waxoodii baatil bay ahaayeen sixir bay ahaayeen waxoodii waa bureen ummaddii meesha walbaa lasoo dhoobay waxaa la yidhi maanta oo maalin laisku yimaado ah goobjoog ha loo noqdo waxay u qabaan inay iyagu raynayaan cid kasta oo meeshii timid fa waqaca alxaqu xaqi waa sugnaaday way arkeen xaqi inuu sugnaaday wa badala waxaa buray maabaa buray kaanuu ay ahaayeen yacmaluuna kuwa soo camalfalo sixirkii iyo ifkiga ay la yimaadeen iyo wixii ay beentay la yimaadeen waxaasna waa bureen qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi faqulibuu waa laga qaalib noqday fircoon iyo qoomkiisii weeyaan qulibuudu faqulibuu waa laga qaalib noqday hunaalika halkaas kobtaas meeshaa arrintu ka socoto oo layskugu yimid oo isagu saaxiriinta xaggiisa ay ka socdeen waa laga qaalib noqday kuwii tirada badnaa ee saaxiriinta ahaa iyo wixii tirada badnaayo ay keeneen waa laga qaalib noqday majmaca ummadaasoo dhan saa u daawanaysa ujeedda baa laga qaalib noqday wanqalabuu waana gadoomeen saakiriina xaa leeyihiin kuwa daliiliin ah kuwa dullaysan oo liita iyagoo ah oo guuldara ku dhacday oo laga adkaaday bay gadoomeen wanqalabuu saakiriin waa fircoon iyo qoomkiisa saaxiriintii maxay sameeyeen iyagu saaxiriinta waa kuwan wa ulqiya waa la tuurayo waa la riday assaxaratu kuwii saxarada ahaa saajidiina xaalay yihiin kuwa sujuudsan baa la tuuray wejweji sujuud bay la dhaceen wey wa ulqiya asaxaratu saxaradii waa la riday oo waxay la dhaceen oo dhag la dhaheen sujuud saajidiina xaalay yihiin kuwa sujuudsan sujuud keliya maahee afkana waxay ka dhaheen qaaluu waxay dhaheen aamanaa waxaanu rumaynay birabbi alcaalamiina caalamiinta rabbigoodii baanu rumaynay kan beladaa meesha fadhiya rabbi sheeganaya fircoona moogta hadduu doono isagaa aadmoodaya inuu rabbulcaalamiin lagu sheegayo way sii caddeeyeen waxay dhaheen rabbi muusa muuse rabbigiisii baan rumaynay iyo wa haaruuna haaruun rabbigiisii baan rumaynay kaan sheegayna rabbigaa wey balaayadan fircoon oo rabbinimada sheeganaya maaha rabbilcaalamiin oo rabbi muusa wa haaruun ah kaasaanu rumaynay saasay afkana kaga dhawaaqeen waxaa u soo baxay xaqii baa saaxiriinta u caddaaday imaamu qataada wuxuu yidhi kaanuu awala nahaari kufaara maalinta gelinkeeda hore gaalay ahaayeen fircoon la shaqaynaya oo nebi muuse la dagaalamaya kufaar oo weliba saxaro ah gaal weliba sixir sii yaqaan wax ka foolxun ma leh noocaasi ahaayeen wa fii aakhirihi maalinta aakhirkeeda dambe gelinkii dambena shuhadaaa barara shuhado shahiiday baariyiin ah ayay ahaayeen waxaa la yidhi waxay ogaadeen cilmigay kale ma aqoone cilmu sixir bay yaqaaneen waxay ogaadeen waxa ay meesha la yimaadeen sixir ka adag ama ka xoog badan inuusan jirin wixii ay la yimaadeen waxa ka qaalibka noqday ee usha nebi muuse ee wixii oo dhan cuntay oo ushii markay wixii cuntayna ushii calool ma leh wax soo buurtay ma leh markii nebi muuse ushii qaadana waa ul caadiya markii kalena waa abeysada weyn oo wixii baabah ka dhigtay waxay ogaadeen waxaan inaysan sixir ahayn aayadda waxaa loo daliishadaa baa la yidhi aayaadkan cilmiga fadligiis waxaa la yidhaahdaa cilmi la barto sixirka u liit ugu xun lamana rabo sixirka waa dembi weyn kabaa'irta waaweyn buu ku jiraa wa maca daalika kuwii bartay cilmu sixirkaas waxay ogaadeen maadaamaysan jaahiliin ahayn waxaan nebi muuse wato inuusan sixir ahayn ee mucjizo tahay oo xag rabbi laga soo diray marka kii xumaada ay yaqaaneen cilmi xunba ha ahaadeen kii ay yaqaaneen bay ku ogaadeen amaa kuwa juhalada waa kuwa fircoon iyo waxaa la socda waxba aan garanayn waxbana ma garanayaan kuwaan marka waa iyagaa rumeeyey qaaluu waxay dhaheen aamanaa waxaan rumaynay birabbi alcaalamiin rabbi muusa muuse rabbigiisii baanu rumaynay iyo wa haaruuna haaruun rabbigiisi muusa la hormari haaruun baana weyn baa layidhi waxaa muuse loo horumarinayaa muuse haddee isagaa munaadarada iyo dooda weyn la galay fircoon kuwaan ma garanaysaa saaxiriinta iyo waxaan dee ushiisiiyo mucjizaad waaweyn baa la siiyey marka nebi muuse saasaa loo horumarinaya rabbi muusa wa haaruun walaale ahaayeen laba nebi baa ilaahay ka dhig laba rasuul baa laga dhig fircoon markuu arrintaa arkay canaan buu soo jeediyey bulshada iyo ra'yigooda iyo maaragtayna wuxuu rabaa inuu dhan kale u tawjiihiyo oo u jiheeyo qaala fircawnu fircoon wuxuu yidhi aamantum ma rumayseen bihi isaga muuse iyo weliba rabbi muuse aamantum ma rumayseen bihi muuse mayaa rumayseen ama birabbi muuse wa haaruun mayaa rumayseen qabla an aadana aan idin idnoo idin ogolaado horteed lakum idinka anoo xataa aan ogolaansho idin siin oo aynaan igala tashan mayaa iska rumayseen oo iska raacdeen canaan weeye istifaamka waxa weeyaan see ku dhici kadhaa weeye aamantum aamantumna waa laakiin middaan aamantum waa rumayseen mayaa waa dagaal bihi isaga qabla an aadana lakum aan idiin idno horteed xataa haddaad raacaysaan ma igu ixtiraamtaan aniga idan iyo ogolaansho iga weydiisataan inaa idiin ogolaado idan la'aan baa ku gashe waa tawbiiq iyo canaan wey wuu kusii daro wuxuu yidhi inna haadaa waxaas dadkiibuu rabaa inuu dhan kale u jeediyo inna haadaa kaa aad la timaadeen la makrun waa makri iyo shirqool iyo dhagar iyo hagarsi kaasoo makartumuuhu aa hagarsateen oo makrideen fi lmadiinati magaalada yada masr iyo meeshaa markaa la joogay madiinada waa midaas fi lmadiinati magaalada idinka iyo muusa hoos heshiis ka wada socda saaxiriintii buu la hadlayaa marka saaxiriin maaha imaan bay yeesheen maxaana makrigaan adiga muuse ugu heshiiseen idinka iyo muuse litukhrijuu inaa saadhaan minhaa magaaladan ahlaha dadkii deganaada u dhashay dadkiiba dareenkoodii wuxuu tusinayaa in la rabo dhulkooda in laga qabsado oo laga saaro oo waxa weeye muuse iyo qoladaana hoos kala shaqaynaysay arrimuhu si kale inay yihiin inaysan dadku raacin buu rabaa oo iyana aysan dhihin rabbi muuse wa haaruun baan rumaynay ee dadka sii celiyau rabaa ilaa khudbada haddii la jeediyo waxbay bedelaysaa madiinadu waa misra baa looga jeedaa waxaad doonaysaan buu yidhi dadka qibdiyiinta reer qibdi ee deegaankan deganaa inaa meesha ka saadhaan oo reer bani israa'iil aa meesha noogu beedhaan marka waa boorkow iskugu qarinayaado wuxuu diidayaa iyaga laftooda inaan lagu raacin iimaanka taasuu rabaa fa sawfa saman dambaa taclamuuna ogaan doontaan tanna waa hanjabaad fa sawfa saman dambaa taclamuuna ogaan doontaan waxa idinku dhaca raggii aan idhi hawshaan wax ka qabta oo ninkaan ka hortaga waxa weeyaan buu la hadlayaado waciid iyo tahdiid goodi weeyaan weliba waxaa ogaan doontaan haddaan idiinsii sheegaya lawqadicanna jarjareen oo jarjareen buu yidhi googooyeen aydiyakum gacnihiinna iyo wa arjulakum lugihiinna min khilaaf isweydaar isweydaar nin kasta lug iyo gacan isweydaarsan ayaan goynayaa buu yidhi gacanta midigtaa iyo lugta bidixda saasaan samaynaya ama gacanta bidixda iyo lugta midigta laba xubin oo iskhilaafsan ayaan jaraya saas ugu hanjabay wuu u caddeeyey uma intaan saa idiin dilay kabacdina lausallibannakum idin salbiyeen oo idin salbiyeen ajmaciina dhammaantiin xaalaatiin dhammaantiin salbigu waa maxay idinkoo dhintay oaan xubnaha idinka jaray baan ciqaabka idinku sii badinaya si dadka dambe ay waddadiinna uga leexdaan salbigu waxa weeyaan tiir weyn oo saasa waa qofkii macnaha saa loogu callaqayaa halkaasuu ku liqdaaran yahay salbi baa la yidhahda ilaa ay naftu ka dhacayso xaggana lugiya gacan baa go'an xaggana meeshaanu saa ugu tigtigan yahay saasaan idin gelayaab qaaluu waxay dhaheen iimaanku mar haddii qofku macaansado oo qalbigiisa dego balo fiirso balaayadaasaa ugu goodinaysa iyo ciqaabka la marinayo oo loo sheegay iyo waxaasoo dhan iimaankooda ma bedelayso dadkan iimaankooda xooga leh waa laga ya waxyar haddii la yidhaahdo baa laydinku samaynaya inay iimaanka iyo islaamnimada uga noqdaan iyagu waxay dhaheen qaaluu waxay dhaheen innaa anagu ilaa rabbinaa rabbiganna intii ka ah munqalibuuna kuwa u noqonayaanu nahay annagu ilahay baan u noqonaynaa kollayba waa dhiman lahay haddaadna dishidna ilaah baan u noqonaynaa haddaadanna dilinna kolley ilaah baan u noqonaynaa kollayba soo ilaahay ma hortegayno innaa anagu ilaa rabbinaa rabbiganna intii ka ah ayaanu munqalibuuna u noqonaynaa innaa nadmacu an yakfira lanaa rabbuna khadaayaana marka ma kala jeclin waxaa noogu goodinaysa rabbi baan u noqonaynaana wa kaasoo de rabbi baa jira weeye ilaahay waddadiis haddaan ku dhimannana wax ka wanaagsan ma jiraan wamaa tanqimu mana dagaalaysid minnaa annaga xagga yaga nuguma qoonsanaysid nugu qoomi maysid nugu qoonsan maysid nugu dagaali maysid xaggannaga ilaa an aamannaa inaan rumaynay mooyaane biaayaati rabbinaa rabbiganna aayaadkiisii lammaa waqtigii jaa'atnaa ay noo timid wax kaloo hadda aad nagu haysid oo aad noo ciqaabaysa oo aad nagula dagaalaysa ma jirho ilaa inaan rumaynay aayaadkii rabbiganna markay noo timid taa unbaa nagula dagaalaysa wax kaloo aad nugu nacaysa ma jidho wax kaloo aad nugu ceebaynaysa ma jidho iimaanka ilaahay iyo aayaadkiisa aan rumayna mooyaane taasna ceeb maaha wax laysku dagaalana maaha wax laysku dilana maaha wax layskugu hanjabana maaha waxay ka dhigan tahay suuratu wasamaadatulburuuj oo kale wamaa naqamuu minhu ilaa an yuuminuu biاllahi اlcasiizi اlxamiid oo kale weeyaan ilahay bay baryeen marka rabbanaa yaa rabbanaa rabbiganagiyow afriq ilaahayow shub calaynaa dushayada sabran ilaahaw dushayada sabirkuu shub watawafanaa ilaahayow na oofso muslimiina xaalaanahay kuwa muslimiin adiga kuu hoggaansameey sabir ilaahu waxay dhaheen qalbigayaga kush marka fircoon na cadaabayo oo na xanuujinayo inaan dul qaadanno aanan ka qaylinno aanan ka noqon iimaankii aadna siisay adkaysimo iyo sabir ilaahayo iyo sugnaansho ilaahu taasna qalbigayaga ku shub millatul islaamka inaan ku sugnaanno inaan nala fidnaynin watawafanaa ilaahuna ofso muslimiin annagoo muslimiin oo hayra maftuuniin kuwa la fidneeyey ayrkooda ducadaasii ku dhawaaqeen waqaala almalow mala'i waxay yidhaahdeen waa madaxyo weynti waa kuwii madaxda ahaa oo min qowmi fircawn ah fircown qoomkiisii ah atadaru ma ka tegaysaa fircoonow muusaa muuse iyo wa qowmuhu qoomkiisa ma faraha hadda ka qaadaysaa liyufsiduu say u fasahaadiyaan fil ardi ardada dhexdeeda mayaad faraha ka qaadaysaa sidaa mayaa uga tegaysaa oo wayadaraka uu kaa tago muuse adiga oo fircoon ah iyo wa aalihatika ilaahyadaadaba faraha ka qaado saa mayaa maanta samaynaysa waxa weeye kuwii ashraafta ahaa ee mala ahaa baa fircoon la hadlay waxay ku dhaheen muuse iyo jamiicadiisa ma faraha ka qaadaysaa dhulkaa uga tegaysaa iyagoo ku soo baxaya diinkaadi iyagoo ka tegay cibaadadii ilaahyadaada ay caabudi jireen waxay ku boorinayaan fircoon bay waxay ku boorinayaan inuu muuse iyo qoomkiisa dhibaato u geyso inuu laayo inuu ciqaabo inuu cadaabo waqaala almala'u waxay dhaheen oo min qowmi fircawn ah atadaru ma iskaga tegaysaa muusa iyo wa qowmuhu qoomkiisa liyufsiduu filar dadku hadday dhunsan yihiin qofka hanuunka iyo xaqa wadabay waxay ka soo qaadayaan mid isagu dhulkii fasahaadinaya iyagii wax fasahaadinayena waxay iska soo qaadayaan dad wax wanaajinaya muuse waxay ku leeyihiin waxay leeyihiin muusa wax fasahaadinaya liyufsiduu inay fasahaadiyaan fil ard oo wayadaraka uuna kaa tago muuse adiga oo fircoon ah adiga iyo waaalihataka ilaahyadaadii waa wixii uu caabudayay balaayo badan buu meesha keenay oo asnaam ah waxaasu ilaahay uu ku sheegayo isagu wuxuu leeyahy ilaahay weynaa baan ahay laakiin kuwaanna laftooda waxa weeyaan waa ilaahyo yaryar buu leeyahy waa ugu dhowaanayaa buu leeyahy qaala wuxuu yidhi fircoon sanuqatilu waanu laynaynaa waan laynlaynaynaa waan laynaynaa abnaa'ahum wiilashooda reer bani israa'iil wanastaxyii nisaa'ahum dumarkoodana waanu baaqi yeelaynaayo farahaanu ka qaadaynaa wa innaa hanaguna fowqahum reer bani israa'iil dushoodaa nahay annagaa ka sarrayna annagaa ka awood badan wey wa innaa hanagu fowqahum iyaga dushoodaana haye qaahiruuna baan kuwa qahraya oo ka awood badan oo ka gacan sarreeya labadaasa ku dhawaaqay waxa weeye markii ay dhaheen ma faraha ka qaadaysaa muuse iyo qoomkiis wuxuu yidhi wiilashoodaan laynana laakiin gabdhaha waa iska daynaynaayo lil istiqdaam inay noo khidmeeyaan gabdhuhu noo adeegaan ayaanu gabdhaha u daynaynaa sidaan waaga hore samayn jirnayba awal baa wiilasha la layn jir hadalkan madaxdu dham kaley dadka maarata wacyigooda u jeediyaan markay rabaan isagu marka qoladaanuu madax u yahay gaalada ah hadda ka hor waxaa jiray fircoon in lagu yidhi mulkigaadu waa zuulaya sababtuu la zuulayana wiil dhalan doonoo reer bani israa'iil ka mid ah darteed wiilkaasaana qabsan doona waddanka manaamkaa markii loo sheegay waayadii ay lagula teliyey wax allaale wixii wiil dhashaba halalaayo wiilashii baa la layn jira wiilashii haddii la laayoo lagu daalay sidii loo laynayay waayadii sanadkaas markii dambe sanad dhaaf laga dhigay sanadna wiilasha layska daayay sanadna la laayo sanadkii layska daynaya waa iyadii layidhi nebi haaruun baa dhashay sanadkii la laynayana nebi muusaa dhashay waa iyadii nebi muuse taabuudka iyo santuuqa lagu ridayo badda lagu sii tuurayoo hooyadiis markay dhashay halkaas markii dambena fircoon iyo ciidamadiis waa iyadii ay soo heleen wiilkaa yaroo santuuqa ku jira gurigii fircoon waa iyadii uu kusoo barbaaro gabadhii fircoon qabo gabar fiican ahayd way iskala joogtay qabid kale maahayn imra'atu fircoon gabadhaas waa iyadii tiri faraha inoo ka qaad waa u baahannahay iyagan carruurnimo dhalanayn wax inoo adeego oo inoola jooga quratu caynin lii walak ilqabowsi aniga iyo adigaba ha noo noqdee inoo daa wiilkan yaa layna ka dil waa iyadii layska daayay qisada waa dheerta meelo kale ku imaan doontaa insha allah soo gaabiyo waxaa dhacday marka hadda nebi muusoo koray oo nebi laga dhigay baaba fircoon hortaagan oo la hadlaya dadku marka fircoon wuxuu rabaa bulshada ra'yigooda inuu u jeediyo wiilkii waagii la sheegay inuusan hadda ninkaan hortaagan ahayn muuse inuusan ahayn wuxuu leeyahay sanuqatilu abnaa'ahum wiilashoodaan layn ku bilaabi doonnaa hadda siinta sooma jeedin waagii hore saan dilka ugu fulin jirnay wiilasha u layn jirnay weli ninkii la sugaya ma imaane khatar baa soo socotay dilkii baan bilaabaynaa wuxuu rabaa dadku inaysan moodin ninkan inuu yahay ninkii isaga ahay waagii manaamka lagu arkay oo lagu yidhi mulkigaada isagaa zuulinaya hawshaan hadda ka hor wadi jirnay baan bilaabaynaa buu yidhi sanuqatil waxaan layn doonnaa abnaa'ahum wiilashooda dil cusub baan bilaabaynaa wiilashaan hadda ka bacdi laynaynaa ee muuse iyo ehelkiisa saa uga tegi mayno ilaa iyagaa waxay dhaheen saasaa uga tegaysaa muuse iyo ehelkiisa mada buu yidhi wiilashoodaan laynaynaa dil cusub baan bilaabaynaa gabdhahana waa iska daynaynaa sidaan waagi horeba iskaga dayn jirnay wa innaa hanaguna fowqahum iyagaba hanagaa ka sarrayna dushoodaana sarrayntu maxaa mood korkaan saa uga fadhinaa maaha waxa wey waa ka baawar sarraynaa wey qaahiruuna kuwa ka adag baanu nahay oo qahreeya iyaga qaala muusa muuse wuxuu ku yidhi liqoomihi qoomkiisi istaciinuu waxaad kaalmaysataan billaahi ilaahay kaalmaysta wasbiruu sabrana markay dhibaato badan dee reer bani israiil soo gaareen wuxuu yidhi iska ilaahay kaalmays kaalme ilaahay weydiista inuu fircoon iyo qoomkiisa ilaahay idinka kaalmay dhibaatada idinku hayaan addoonsiga idinku hayaan iskana sabr maxaa yeelay inal arda ardadu lillaahi ilaahay buu ahaaday ina alarda lilah ardadu ilaahay buu ahaatay yuurisuhaa ilaahay wuxuu dhaxal siiyaa ardada man yashaau cidou doono oo min cibaadihi isaga addoommadiisa ka mid ah ardadu waa ardu misra dhulkan masr oo hadda laysku hayo oo fircoon ku kibraayo ilaahay baa dhulka iska leh yuuriuhaa man yashaau cidou doono ilahay dhaxalsiinaya min cibaadih waalcaaqibatu ciribta wanaagsanna lilmuttaqiina lilmuttaqiina allaha bay ka dhigantay ilaahay kuwa ka yaaba ayaa iskale ciribtay wanaagsan ciribta waa maxay annatiijatu lmaxmuuda wey natiijada la mahadiyo ciribta wanaagsan lilmuttaqiina liman ittaqa allah ilaahay qofkii ka yaaba iska leh qaaluu waxay dhaheen reer bani israa'iil nabi muuse qoladiisii oodeynaa waa nala dhibay min qabli an taatiyanaa aad noo timaaddo horteed muusow intaada noo imaan ka hor waa nala dhibay oo weligeedba sidaada u dhalan inaadan dhalan horjeed laga soo horjeedo intaa waa nala gumaday waa nala laynayay wax allaala wixii dhasho oo lab waa nala ka dilay oodeena waa nala dhibay min qabli an taatiyanaa aad noo timaado horteed intaadan noo iman ka hor wa min bacdi maa ji'tanaa intaa noo timid ka bacdina iyadiina waa nala dhibo dhibaatadii baa nala ku haya way adkaysan waay dhibaato hor iyo gadaal adoo noo yimid iyo adoo noo imaanba dhibaataa nugu socotaba ay dhaheen dhibaato ayaa nala ku wadaawey qaala wuxuu yidhi nabiyullaahi muuse casaa rabbukum rabbigiin wuxuu mudan yahay an yuhlika inuu halaago caduwakum cadowiina casaaba uga cabiray aadaabbu isticmaalaya waxa weeye ilaahay saasuu yeelayaa iskama dhihine ilaahay wuxuu mudan yahay an yuhlika inuu halaago caduwakum cadowiina oo wayastakhlifakum ilaahay idinka idin khaliif yeelo oo idin dhiibo fil ardi ardada dhexdeeda oo fa yandura markaa ilaahay oo eegoo fiiriyo kayfa tacmaluuna idinna balsaa ku camalfashaan markii cadowga la halaago fircoon iyo waxa la socda bal idinna waxaa samaysaan dhulkana khaliif laydinka dhigo bal waxaa samaysaan ilaahay markaa iyana subxaana wa tacaala eegoo fiiriyo macnaha weeyaan inaa wanaajisaan oo islaax la timaadaan iyo inaa ifsaad la timaadaan waxay ka dhigan tahay cadowgan waa la halaagi doonaaye hadhowtii iyaga waxaa lagala halaagaya cisyaankay la yimaadeen idinkuna hadhowti iska ilaasha ilaahay cisyaankiisa iska ilaaliya daacada ilaahayna la imaada ilaahay rajihii nabi muuse waa xaqiijiyey fircoon waa la halaagay reer bani israa'iil dhulkii baa loo dhiibay ardu masar baa loo dhiibay waxaa dhacday sidaas baa dhacday qisadii weli waa socotaa marka fircoon isagu markii uu ka cajisay inuu xujo iyo daliil la yimaado buu wuxuu isticmaalo u leexday awood baan isticmaalaya waxbaan dilaya idinkana gacnaha iyo lugahaan idin jaraya kuwaan kale saasaan ka samaynaya kuwaan wiilashoodii aan laynaya gabdhahaan iska daynaya wuxuu ku hanjabay macnaha awood qof kasta oo dhunsanna inta badan markuu waxa uu wato dadka ka dhaadhicin waado oo u caddayn waayo wadda uu isticmaalo weeye markii laga xujo badiyo inuu hanjabo oo yidhaahdo gacan baan qaadaya darsigeenna intaas ku egyahay والله سبحانه وتعالى على بالصواب